asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu eedda waxa weeyeen siciide yaasiin xasan baa lay dhahaa waxa weeye nimankii gabdhaha yararka oo muxuu hayto casradaha dhibaateeyey waxa weeyeen macnaha ma ahayn in xukunkaas lagu soo rogo waxay ahayd dil in lagu soo rogay ahayd sida sharciga islaamka ee maxamedyada uu qabo waxay ahayd dil in lagu soo rogo sababtay tahay waa jaraaxo weyn waa dhibaato weyn waa mid aan muxuu ahayto cawaaqabkeena dambe xataa dhibaataynaysa oo waxyeelaysa marka maba ahaynba muxuu ahayto in muxuu ahayto xukunka saar uu u dhaco jeedalkiibaan xukunka kale waxba maqamin laakiin jeedalka waxa weeyaan sida caday qof lala dhacayo camal caday lala dhacayo ma ahayn taas xukun lama dhaho taasoo kale baan kuleeyahay anugu marka haye hadde
bismillahi raxmaan raxiim aad baa u mahadsan yihiin raadiyo daljir magacay waxaa la dhahaa ruun cali waxaan ahay dhallinyarada magaalada qorre ku nool su-aasha ay weydiiso ah maxaa ka qabtaa fikirkii ahaa xukunkii ku dhacay wiilasha galdogo horta runtii wiilashu aad bay u da'yaraayeen laakiin xukunku mar walba waa ku dhacayay haddii siddeedda sano toddobada sano lixda sano lagu xukumay ee sidai cadaaladdaha ay u qaadanayaan oo siddeedda sano ay ku jirayaan xabsiga oon hadhow waa loo iibiyey wax maysan gadaal ka imaanin anu waxaan dhihi lahaa waa xukun wanaagsan oo sidaa ha lagu qaado midii kaloo ahayd boqol jeedal ha lagu dhuftana dee jeedalka waa la wada arkaayo ul bay ahayd ushana ma aha jeedalka waxaa la dhahaa wax adag oo ka samaysan dibiga dabadiisa oo xanuun badan taasaa la raba in lala dhaco halka xab markuu ku dhaco waxaa la raba inuu laba saacadoo dambe sii cuncunto meeshu marka dadka kan waxay la dhaceen ul anigu taasoo kale waa ka dholilaaya in jeedalkii laga dhigo ul aad baan u mahadsantihin radio daljir fikirka wanaagsan magacayu waa axmed khayr waayahay axmed khayr oo kusoo dhow radio daljir iyo xoogtan aan ururinayno oo dadka aan dareenkooda ka ururinno arrintii guldagob xukunkii shalay ka dhacay balse u aragtaa waxa weeye xukunkii shalay ka dhacay wuxuu u dhacay si sharciga islaamka waafaqsan laguna wada qanacsan yahay waxaan raacsiinaya waa in nimanka wiilashaas meel bablika say gabadhaa u ceebayeen meel babliga in lagu jeelado jeedalo oo jeedalka si fiican loogu dhifto waana inay noqotaa meel loo wada jeedo inay ceeboobeen inay mataqaan dembi galeen baan mataqaanaa anigu ku boorinayaa dowladda iyo culimmadaba go'aankay gaarina waa go'aan waafaqsan shareecadda islaamka waxayna u tahay fariin kuwa waxa xun sameeya gabdhaha faraxumaya gabdhaha kufsada kuwaasay farriin u tahay waxaana filayaa haddii taas si fiican loo fuliyo meel waadixa lagu fuliyo inay ka waantoobi doonaan wabilaahi towfiiq magacayga waxaa la yidhahdaa cabdiraxmaan nuur yuusuf ee ka mid ah dhallinyarada reer boosaaso aqoon-yahanka laakiin maanta arrimo shaqo u yimaaday halkan runtii aad baan ugu faraxsanahay maxamuud fantastic aad baan ugu mahad celinaya horta mar koowaad iyo mar labaad haddaan ka hadlo fikirkeyga barnaamijka goldogob runtii way adkayd marxaladda maanta lagu jiro in kitaabka ilaahay bulshadu ay wakhti badanna lagu celcelin jiray in bulshadu kitaabka ilaahay u laabato aad baan horta ugu faraxsanaya culimmada reer puntland sida ay u garteen muhiimadda kitaabka ilaahay bulshaduna ay ola raacday coqaal dowlad dhinac kaste isimada sida wanaagsan ay u mataleen kitaabka ilaahay runtii annaga waxaan nahay khulafada ilaahay usoo dirsaday dhulkan wax walba oo horumarka bulshadeenna inaan ka shaqeyno muhiimad gaari noo leedahay hablaheenna soomaaliyeedna aad baan ugu faraxsanahay runtii qanaacada ay ku qanaceen kitaabka ilaahay dhammaanteen waxayna qanciye waa kitaabka ilaahay aad baan ugu faraxsanahay walaashay ridwaan iyo xamdi xukunkii ilaahay kitaabkiisa uu siiyey oo ahaa in mid walba oo iyaga dhibka u geystay in wuxuu xaqa u lahaa uu la mariyo waayahay adigu waad raacsan tahay xukunkaa dhacay dadku siyaabo kala duwan bay uga hadlaayeen weliba jeedalkii lagu dhufto wiilasha ayaa dadku hadal hayaan marka adiga waxaa leedahay si cadaalada baa xukunkaasu dhacay aad iyo aad runtii aniga aqoon ahaan markaan fiiriyana sharcigan waxbaan ka aqaanaa dhaqaalahan waxbaan ka aqaanaa lacagna waa lagu xukumay xukun dhaqaalna waa lagu xukumay xukun sharci ahaanna waa la xukumay runtii marka la fiirinayo xukunku markuu dhacaayo hadduusanan xukun madani ah uu yahay xukun caadi ah oo bulshada xukun dowladeed haduusan maxkamada arrimaha aysan qaadayn maslaxadda ummaddaa la fiiriyaa waxaan u arkaa aniga xukunkii ugu macquulsanay maslaxadda ummadda loo arkay jeedalkana runtii mid walba si u kala dembi weynaayeen baa loo qaaday ani kole markaan fiiriyey kii soo agaasimay labada boqol waatay ku dhacday kuwii kalena way ka hooseeyaan marka muhiimaddu waxaa weeye maslaxadda ummadda iyo isu keenidda iyo midaynta ummadda soomaaliyeed aad baan ugu faraxsanaa culimmadaas shaqada ay qabatay guud ahaana dowladan aad baan ugu mahadcelinaya si guud iyo si gaar ahaaneed wasaaradda haweenka oo runtii garab gaara siisay iyo wasiirka cadaaladda oo runtii eh, isagana mar walba bulshada inuu eh, arrimaha diinta ku wacyigeliyaan ay shaqadoodii tahay kuna dhiiraday aad baan ugu mahadcelinaya adigana si gaara fataas kugu mahadcelinaya aniga waxaa la dhahaa ismaan axmed qaasin fikirkaygu dee waa shareecada diinta islaamka soo marisay way fiicnayd xukunkeedaba okay buu ahaa macnaha dhallinyarada fikirka ugu qaaday iyo hawshaga mariyey aad bay u fiicnayd ushii laga dhacay jeedalkii dee waa waxay taysteen oo shareecadda ku xukuntay okay weeye anigu waa aaminsanahay